deegaanada uu ka arrimiyo maamulka puntland waxaa maalmihii lasoo dhaafay ka jiray sicir barar baahsan kaasi oo dadweynaha ay ka cabanayeen bulshada ku nool deegaanadaas ayaa ka cabanayay in maciishadda ay sare u kacday waxyaabo badanna ay qaaliyoobeen halka maamulka puntlandna uu soo rogayay canshuuro siyaado ah waa ku baktinay magaaladii waanu ku caqannay laba shahaadaan haystaa laba jaamacadood baan dhammeeyey suuqaasaa u soo shaqatagaadowladda hoose canshuur bay soo doonataa waxay ka og tahay male suuqyadan canshuur kaliya soo doonataa guryaha inay garaacdo albaabada kala baxdo maamulka puntland oo ka jawaabaya qayladhaanta bulshada ayaa si jeejees ah uga jawaabay maxmuud caydi dirir waa wasiirka warfaafinta maamulka puntland wuxuu u jawaabayay dadka shacabka ah ee ka cabanaya maciishadda oo sare u kacday wuxuu yidhi dad burbuuran oo cayilan oo barwaaqo iyo qurux ka muuqata ayaa ii muuqday oo cabanaya waxaan meelo kale ayaa laga soo abaabulay barwaaqo ayaana ku jirnaa
marka waxaan filayaa inay tahay dadka u soo banbaxay ma arkeen anu waxaan arkayay dad aada u buurbuuran oo aada u cayilan oo dukaan qurux badan oo camiran dhex jooga oo barwaaqa ka muuqato iyaga laftigooda oo haddana le gaajaana haysa marka waxyaaba laga badbadiyo meelo kale laga soo abaabulay bay iila ekaayeen aniga runtii bayna ahaayeen ma ahayn dad baahiya ka muuqatana ma ahayn dadka aynu aragnay oo kilibka aynu shalay aragnay sidan si la mid ah waxaa bulshada dhowaan ugu jasjasay dowladda federaalka ka gadaal markii bulshada magaalada muqdisho ay ka cawdeen shiid daran oo ka jiray magaalada xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka ayaa isagana wuxuu si jasjas leh ugu jawaabay dadka shacabka ah